الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درسيغاني ودرسيغي صدحات أو كم إذا دروستي أنا وهل ليني أخلاق دا لبدي درسي ودرسيغان كهر ريسي وحان أغسو هذا الني أخلاق دا وناكسن يفضل جيدا يسيد الله كسبان كرو سيدو كلا وحان أغسو هذا الني أخلاق دا حن يعلامات كالغو قرتو يأسباب تكينتا يسيد اللو علاجين كرو أيان أغسو هذا الني درسيغان مانتا إن شاء الله تعالى وحان أغهل لينا صفة كمدة أخلاق ذا ونكسن تاسو أه الصدق خلق الصدق رنت رنت محيتها هاي فضلك كسو أروري أنواع ذا الصدق سيدا لوكس بنكرو رنت أما الصدق حوية وقيبها أخلاق ذا ونكسن قيبها أقمهم سن وأخلاق ذا ونكسن وي دين كينونا ونقبوري آيات إي أحاديث بدن أيا كسو أروري وددك كبوري نيسا رنت iyo inay dadka wanwanaagsan oo saadiqiinta ah ay la saaxiibaan ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allaha wa kunuu maca asaadiqiin mu'miniinay ilaahay ka cabsada ahaadana dadka saadiqiinta la jirankooda nabigeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi calaykum bisidq faina asidqa yahdi ila albir wa ina albira yahdi ila aljanna laazima runta laazima sababtoo runtu qofka waxay ku hanuunisaa waxay ku hanuunisaa wanaagga wanaaguna qofka wuxuu ku hanuuniyaa jannada ilaahay subxaanahu watacaala asdaqu saadiqiin inta run sheegta ilaahay baa ugu saadiqsan ilaahay aqwaashiisa dhammaanteed waa sidq iyo xaq ilahay qur-aanku wuxuu ku yidhi waman asdaqu min allaahi xadiida waman asdaqu min allaahi qiila yaa ilaahay ka run badan cid ka run badan ma jirto qul sadaqa allah ilaahay subxaanahu watacaala marka dadka saadiqiinta oo addoommadiisa ka mida wuu jecel yahay runtana wuu jecel yahay sidqigu marka muxuu yahay sidqigu ama runtu dadka qaarkood waxay u haystaan inuu khaas ku yahay waxa afka laga sheega kaliya laakiin sida xaqiiqada ahi afka kaliya ama hadalka kaliya khaas kuma aha ee sidqigu carabkiina waa noqon karaa qalbigana waa noqon karaa afcaasha qofka uu samaynaya waa noqon karaa carabkii waa noqon karaayo waxaa laga rabaa qofkii waxa uu ka warramahayo inuu u sheego sida ay yihiin isagoon waxna ku ziyaadin waxna ka nuqsaamin marka carabka runtiisi waa taas qalbiga runtiisu waa in qofka daahirkiisa iyo baatinkiisu ay iswaafaqaan oo aysan iskhilaafsanayn acmaasha runteeduna waxa weeye qofku inuu camalka uu qabanhayo si wanaagsan oo itqaana oo sugan uu u qabto sidqiga ama runta fadli fara badan ayaa ku soo arooray fadligaas waxaa ka mid ah ilaahay inuu amray in dadka saadiqiinta ah lala saaxiibo mu'miniinta wuxuu ilaahay amray inay dadka saadiqiinta ah la saaxiibaan يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين دتك وناكسن لتشيرن كوذا معي كوذا هذا درجة دتك صديقين تا ودرجة كحكتا نبي نماذا كحكتا وي إلهي مركو كور رماي دتك إلهي النعمي ما لنت قيام مركو إلهي كور رماي وحيري ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين قفك إلهي رسولك سأضيعه dadkaasi waxay ka mid yihiin dadka ilaahay u nicmeeyey oo ah nebiyiin ambiyada iyo sidiiqiinta iyo shuhadada iyo saalixiinta marka sidiiqiinta waxaa lagu xijiyey ambiyadii baa lagu xijiyey sidqigu ama runtu qofka waxay ku hanuunisaa jannada waa ariiqii jannada ina asidqa yahdi ila albir walbiru yahdi ila aljanna maalinta qiyaamo qofka acmaashiisu waxba ma tarayso haddii aysan sidqi iyo run lahayn ilahay qur-aanka wuxuu ku yidhi haada yowmu yanfacu asaadiqiina sidquhum yowmkaani waa yoomka dadka saadiqiinta ah ay runtoodii anfacaysa weeye sidqigu waa laba nooc weeye nooca koobaad waxa weeye alsidqu maca allah nooca labaadna waxa weeye alsidqu maca annaas nooca koobaad oo ah alsidqu maca allah waxaa laga wadaa alsidqu fii cibaadat illaah qofku inuu runka sheego cibaadada ilaahay uu caabudayo bimacnaa alikhlaasu lilaah qofku inuu camalkiisa ilaahay uu u khaalis yeelo uusan cid kale ula jeedin oo uusan ku dhex darin istustus iyo sumco iyo ismaqashiin wax ilaahay lagu caabudo waxaa ugu fadli badan alikhlaasu lahu fii cibaadati cibaadadiisoo ilahay loo khaalis yeelo oo aan cid kale loola qasdin oo aan riyaa iyo sumca midna la gelin qofkii marka ilaahay subxaanahu watacaala si dhaba ilaahay u caabuda oo ilaahay run u sheega ilaahayna waa u rumeeya qasadkiisa nin acraabiya ayaa soo islaamay nebigu u yimid uu islaamay nebiga ayuu raacay jihaad ayaa la aaday dagaalkii markuu dhammaaday ayaa waxaa la soo helay haniimo haniimadii baa nebigu caleyhi salaatu wasalaam uu qaybiyey ninkani marka markaas uu nebigu qhanimada qaybinayay wuxuu la joogay xoolihii asxaabta geeli la wata ayuu ayuu wax ka ilaalinayay oo meesha meesha wax lagu qaybinaya ma joogin qaybtiisi ayaa nebigu rag asxaabta ka mid a ugu dhiibay ninkii markuu yimid oo xoolihii ka soo laabtay ayay siiyeen qaybtii uu nebigu calayhi salatu wasalaam ugu talagalay markaasu wuxuu yidhi waa maxay waxaan markaasaa la yidhi waa qaybtii kugu soo aaday nebiga ayaa noogu kaa dhiibay maalkiibuu soo qaaday nebigu u yimid wuxuu yidhi yaa rasuul allah maa haada maxay tahay waxaan markaasu wuxuu yidhi waa qaybtii kugu soo aaday qaniimadii kaaga soo aaday weeye markaasu wuxuu yaa rasuul allah maa calaa haada tabactuk anigu kuuma soo raacin kan oo maalkan kuuma soo raacin ee waxaan kuu soo raacay in gaaladu ay ugu soo ridaan gaboon igu soo ridaan gaboonkaasna uu halkaas dhuuntaa iga dhaco farta inta ku ishaaray dhuuntiisa inuu gaboonka halkaa dhuuntaa iga galo oon sidaa ku dhintoo jannada galo ayaan kuu soo raacay markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sal allahu calayhi wasalam haddaad ilaahay run u sheegtid ilaahayna waa kuu rumaynaya wax yar kadib dagaalkii baa lagu noqday ninkii waa dhintay isagoo la sido ayaa loo keenay oo uu ka galay gaboonkii uu ka galay meeshii uu farta ku ishaarayay ayuu gaboonkii ka galay markaasuu nebigu wuxuu yidhi warma asagiiba markaasaa la yidhi waa asagii markaasuu yidhi ilaahay buu run u sheegay ilaahayna waa u rumeeyey nebiguna calayhi salaatu wasalaam jubbad uu lahaa nebigu ayuu ku kafanay runtu marka asidqu maca allah waxa weeye qofku inuu ilaahay dartiis uu camalkaas uu u guto isagoon wax kale oo dana iyo qarad kale aan ka lahayn ikhlaasku iyo sidqigu wuxuu ka yeelaa camalka yar camal badan ayuu ka dhigaa camalka xaqiirka ah oo dadka agtooda ka liita ilaahay wuxuu ka dhigaa camal cadiim ah oo jaliil ah weyn ayuu ka dhigaa kelimad yar oo waxaa laga yaabaa qofku uusan markaas uusan ku baraarugsanayn ayaa waxaa laga yaabaa qofka inay sabab ugu noqoto inuu ilaahay raalli ka noqdo oo janno abadiya sidaa ku galo nebigu calayhi salatu wasalaam wuxuu yidhi waxaa laga yaaba qofka inuu ku hadlo kelimad oo ilaahay raalli gelisa uusan u malaynin inay gaari doonto meesha ay gaartay taasoo ilaahay ugu qorayo raalli ahaanshihiisa ilaa maalinta uu ilaahay kala kulmo kelimad uu qofku yidhi baa laga yaabaa ilaahay inuu dad ku soo hanuuniyo waxaa laga yaabaa ilaahay inuu qof muslina uu ku badbaadiyo dhimasho uga badbaadiyo kelimad uu qofku yidhi ayaa waxaa laga yaabaa ilaahay inuu qof muslina gaajo uga badbaadiyo ayaa laga yaabaa ama cabsi uga badbaadiyo kelimad uu qofku yidhi ayaa waxaa laga yaabaa ilaahay inuu dadku islaaxiyo dagaal dhex yaalay oo xuruub iyo dagaallo taagnaa baa laga yaabaa kelimad islaaxa qof inuu ilaahay uu kelimadaas ku damiyaa laga yaabaa marka qofka muslimkaa ma yaraysto kelimadda wanaagsan sida uusan u yaraysanayn kelimadda xun oo waxaa laga yaaba kelimad xun inay qofka naar u soo jiidaa laga yaaba camalka yar ama liita dadka agtooda ka liita haddii uu qofku uu u sameeyo ikhlaas u sameeyo waxaa laga yaaba ilaahay wuxuu ka dhigayaa camal weyn oo jaliila ayuu ilaahay ka dhigaa nebigu calayhi salatu wasalaam wuxuu noo sheegay haweenay zaaniyad ahayd oo reer bani israa'iil ka mid a ayaa waxay aragtay ey ceel ku wareegsanaya wuxuu ugu wareegsanayaa oon dartiis markaas ayay kabteedii inta siibtay oo ceelkii gashay oo u soo dhaamisay ayay waraabisay eygii arrinkaas ayaa ilaahay ugu dembi dhaafay bal u fiirso waxa ay waraabisay waa ey bani aadan maaha waxa ay ku waraabisay waa biyo yar biyo yar kamiyad yar oo qaliila weeye weelka ay wax ku geysay waa kab kabteedii wey wax wax ku siisay waa ashyaa dhammaantood ah ashyaa liidata dadka agtooda laakiin ilaahay agtiisa wax weyn ayay ka tahay sababtoo ah waxay ka soo fushay qalbi oo ikhlaas iyo sidqi ula jeeda natiijadii maxay noqotay ilaahay inuu dembigeedii dhaafay qofka dumarka iyadoo dembigeedu uu yahay dembi weyn oo dunuubta kabaa'irta ka mid a sababtoo qofkaasi ikhlaas bay ula timid inay ikhlaastan waxaa kuu caddaynaysaa ey ka sugi mayn qofkaani abaal inuu u gudo midda kale cid kaleo arkaysin oo ilaahay ahayn ma jirin marka sidaa darteed ikhlaaskaas dartiisa ayaa ilaahay ugu dhaafay dembiga weynaa oo ahaa inay qof zaaniyadu la yaqaan ay ahayd sidoo kale wuxuu nebigu alai slat noo sheegay nin baa wuxuu arkay laan ku soo baxday dariiqa dadku ay maraan geed laantiis laantaasoo dadka dhibtay markaasuu ka jaray laantiibuu ka jaray meeshii intaasaa ilaahay ugu dembi dhaafay bal maxaad u malaynaysaa marka qofkii dariiqa dadka muslimka ah waxaa dhibahaya ka wareejiya waddo u fala godadka iyo dhagaxda iyo dhibaatada dadka haysta ka wareejiya laa shaka inuu maaragta ajar badan uu ka helayo nin baa wuxuu iiga sheekeeyey qiso ka dhacday sacuudiga wuxuu yidhi gabar sacuudiyada oo ah gabdhaha dumarka wacdiya ayaa meel dumar ka wacdisay wacdigeeda waxaa ka mid ahaa sadaqada oo dadka ku boorinaysay markii ay wacdiga dhammaysatay ayaa qof dumara oo waayeelah waxay ku tiri ma ii raaci kartaa gurigayga waxaan rabaa inaan wax sadaqaystee qofkii bay raacday qofkii dumarkaas ayay raacday waxay tiri gurigii markaan tagnay ayay waxay ii soo dhiibtay tiri bakshad lacag barshad ku jirta ayay iisoo dhiiftay sidii baan uga soo qaaday tiri gurigayga markaan tegey ayaan lacaga sadaqaahoo dad aan ka soo arooriyey ayaan isku dardarahayay tiri bakshaddii ay iisoo dhiibtay islaanta iisoo dhiibtay markaan furay waxaa ku jirtay tiri saddex halalo halaladu waxa weeye riyaalka marka la sarrifo wuxuu noqdaa boqol halalo weeye riyaalka halka riyaal waa lacagta macdanta ah oo quruushta ah marka saddex halalo ayaa ku jirtay tiri bakshadda ku jirta marka waxaan qalbiga iska idhi bay tiri qofkii intaas masaafadaas ku sii waday oo gurigiisa ku geeyey waxaan islahaabay tiri wax weyn bay sadaqaysan doontaa ma saddexdaas halalaa waxaa intaas ii marsiinaysa baan qalbiga iska eribay tiri aduu waxay tiri lacagtii lacagtii sadaqadahayd ayaan ku daray muddo kadib ayaan waxay tiri meeshii ku soo laabtay oo aan ka jeediyey wacdi kale wacdigii markaan dhammaystay ayaa waxay tiri qof dumar ah oo islaantii maalintii bakshadda lacagta iisoo dhiibaysay daris la ah waxay tiri ma xasuusan tahay islaantii waa yeelkahayd oo ku odhanaysay kaale gurigayga ii raac waxbaan sadaqaysanayaa islaantii way dhimatay marka waxay tidhi aniguna dariskeedaan ahay dhowr jeer baan ru'yo ku arkay tidhi mar kastoo aan arkana mar kastoo aan ru'yada ku arkan waxay igu tidhaahdaa dakhaltu aljanna bialaai halalaat jannada ayaan galo waxaan ku galay saddex halalo ayaan jannada ku galay ayay mar kasta i leedahay bay tihi aniguna waa fahmila ay tihi waxay ka wado waxay tihi markaan maqlay hadalkaas markaan maqlay ayaa waxay tidhi sidii in biyo la igu shuboo kale ayaan qaboobay bay tihi sababta oo qof kale oo ogaa saddexdaas halalo ay sadaqaysanayso aniga ahayn ma jirin bay tiri marka waxaa laga yaabaa saddexdaas halalo inay wax ka heli kartay ikhlaas bay ula baxday si ikhlaasa iyo dhaba iyo sidqiya ula baxday ilahay waxaa laga yaabaa inuu saddexdaas halalo darteed ilahay inuu jannada ku geliyaa laga yaabaa qofka camalkiisa aan ikhlaas u samayn maalinta qiyaamo cuquubo ayuu ka mudanhayaa camalkiisa cuquubadaas uu ka mudan waxaa ka mid ah camalkii adduunka ugu samaynayey in isagoo arkaya hortiisa sidii ciid la firdhiyo kale laga dhigo hawada lagu firdhiyo hortiisa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay waqadimnaa ilaa maa camiluu min camal fajacalnaahu habaa'an manhuura yacni wax hawada lagu firdhiyo kale ayaa laga dhigaya camalkii ay adduunka ku sameeyeenna ajarkiisii iyo wixii ay ka heli lahayn adduunyada loogu hormariyey caafimaad maal magac awlaad mansib adduunyadaa lagu siinaya laakiin aakhiro wax ay ku leeyihin lama arko bal cadaab bay ku mutaysanaya saddexda qof oo maalinta qiyaamo cadaabka lagu shidahayo ugu horeeya qof diintii bartay qur-aankii bartay cilmigii bartay laakiin ilahay dartiis aan u baran qof jihaaday oo jihaad ku dhintay laakiin ilahay dartiis aan u jihaadin qof deeqsi oo wax bixin jiray laakiin ilahay dartiis aan wax u bixin jirin kii cilmiga bartay ayaa la keenaya markaasaa leeyahy maxaad ku qabatay cilmigii aad baratay markaasu wuxuu leeyahy ilaahu cilmiga dartaabaan u bartay qur-aanka dartaabaan u akhriyay oo dadkii u baray markaasaa ilaahay wuxuu leeyahay kadabta been baad sheegtay malaa'igtuna waxay leeyihin kadabta been baa sheeg waxaad u baratay cilmiga in lagu yidhaahdo caalim waxaad qur-aanka u akhrisay in lagu yidhaahdo qaari waana lagu yiri markaas ayaa lasoo qabanayaa oo wejiga iyadoo weji weji loo jiidaha ayaa naarta lagu jiidahaya kii labaad baa loo yeeha oo ninkii mujaahidka ahaa oo dagaalka kusoo dhintay markaasaa ilahi wuxuu leeyahay maxaad samaysay markaasuu leeyahy yaa rabbi daraadda baan u jihaaday ilaa lay dilay markaasaa ilahi wuxuu leeyahy kadabta been baad sheegtay malaa'igtuna waxay leedahay been baad sheegtay naartaa loo amraya markaasaa lagu jiidahaya naarta ninkii deeqsiga habaa loo yeeraya markaasaa ilahay leeya maalkii lagu siiyey maxaad ku qabatay markaasuu le ilaahu meel u baahan in wax lagu bixiyo oo daraadda wax loogu bixiyo kama tegin ilaa waan ku bixi saddexdoodaas ayaa ugu horraysan dadka naarta lagu hurin doono marka waa qaarigii qur-aanka akhrinahayey oo dadka tujinahayey oo dadka ka oohinahayey oo wacdigiisa dadka ugu oohinayay qur-aankiisa waa mujaahidkii lagu dilay dagaalka lagu dilay oo magaciisuna uu faafay meel kasta maray mujaahid fulaan waa ninkii deeqsiga ahaa oo meel kasta wax ku bixin jiray oo laga yaabo inuu masaajid dhisay laga yaabo saddexduba camalkoodii markii uu noqday camal aan ilahay dartiis loo samayn waxaa naarta la gelinayaa inta aan naarta la gelin dadka zaaniyaalka saariqiinta yacni khamri cabiyada intaan naarta la gelin baa iyada la gelinaya waa uga horreeyaan iyadoo acmaashaani ay tahay acmaasha sida daahirka acmaal wanaagsan ay tahay ayaa haddana waxay ku mutaysteen naar ayay ku mut marka qofka muslimka waxaa laga rabaa inuu naftiisa ku tarbiyeeyo ikhlaaska acmaashiisa wanaagsan inuu qariyo oo uusan faafin dabcan waajibaadka waa faraa'idda sida salaadda iyo soonka iyo xajka qofka inuu daahiriya waa laga rabaa laakiin acmaasha war wanaagsan iyo daacaadkiisa asagii rabbigiis u dhexeeya waxaa rabaa inuu wixiisa qarsado waxaad arkaysaa dad badan maanta inay ku dadaalahay inay muujiyaan acmaashooda waxaad arkaysaa dad badan xaj buu gudanaya cumruu gudanaya wuxuu leeyahay kaamaru iska daba wadaa طوافكي بان دمينا تقبل الله سعيي بان دمينا تقبل الله تمهي بان حيرنا تقبل الله قرآن أسوء آخرنا يصورها يا سوى الدعيسان يصورها يا سوى وحصد قيسان يصورها يا وحلقة يا باق إنه أعماش وناكسان أو hadduu yahay nin dadka diinta u sheega u yidhahdo intaasoo qof baa gacanta ay macan sababteeda kusoo islaamtay intaasaa sababtay ku toobad keentay yacni waxa weeye asl asalku waxa weeye qofku camalkiisa inuu qarsado fiima baynahu wa bayna rabbih ilaa inay maslaxad keento maahane oo mararka qaarkood haddii ay maslaxadii ku jirto in camalkaas dadka loo sheego waa la sheegayaa laakiin asalku waxa weeye qofku camalkiisa iyo daacaadkiisa inuu asaga iyo rabbigiis isla ogaadaane cid kale aysan la ogaan oo uu ka qarsado ascaadu salaf ayaa wuxuu yidhi uktum xasanaatika kamaa taktumu sayi'aatika xasanaadkaaga qarso sida aad sayi'aadkaaga u qari sidoo kale acmaashada wanaagsanna u qarso nooca labaad oo sidqiga ka mid a waxa weeye alsidqu maca annaas dadka in lagula dhaqmo run iyo sidqi lagula dhaqmo aayaddii aan soo sheegnay yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allaha wakunuu maca asaadiqiin ilaahay wuxuuna amrayaa qofka muslimka ah inuu naftadiisana uu saadiq u noqdo dadka uu la saaxiibahayo oo uu la dhaqmahayo oo uu saaxiiba ka dhiganhayana ay noqdaan dadka saadiqiinta ah oo runta sheega marka qofka muslimka waxaa laga rabaa sidqigu runtu ma aha carabka keliya carabku waa ka mid oo qofku waxaa laga rabaa carabkiisa run inuu ka sheego aqwaasha ka soo baxaysa hadalka ka soo baxa inuu run ka sheego ayaa laga rabaa waxaa laga rabaa ballanta uu qaadahayo inuu run ka sheego haddii kale wuxuu ku sifoobayaa sifaadkii munaafiqiinta aayat lmunaafiqi alaa munaafiqa calaamadihiisu waa saddex idaa xadaa kadab haddii uu sheekeeyo been buu sheega waidaa wacada akhlaf haddii uu waxyabooho ama uu ballan dhigo wuu ka baxa waida tumina khaan haddii la aaminana wuu khiyaameeya qofka waxaa laga rabaa inuu cilmigiisa run ka sheego oo uu ku dhaqmo cilmiga uu yaqaan inuu ku dhaqmo sida uu yahay haddii uusan qofku cilmigiisa ku dhaqmin oo cilmigiisa u khilaafo ma noqonayo qofkaasi qof saadiqa noqon maayo qofka waxaa laga rabaa acmaashiisa inuu run ka sheego see camalka uu run uga sheegayaa waa inuu ku dadaalaa camalkaas inuu itqaaniyo oo wanaajiyo oo darajada ugu wanaagsan uu u sameeyo camalkaas ha noqdo camal aakhira ha noqdo ama camal adduunya ha noqdo xadiid baa wuxuu ahaa ina allaha yuxibu idaa camila axadukum camalan an yutqinah ilaahay wuxuu jecel yahay haddii axadkiin camal uu samaynayo camalkaas inuu wanaajiyo oo itqaaniyo oo sugo ayuu ilahay jecel yahay maalan qofkii haddii uu yahay qof farsamo yaqaan farsamadaas waxay doonta ha noqoto dhismuhu yaqaan guryuhu dhisaa aqaladu sameeyaa rootigu dubaa khabaas weeye faryaamadu yaqaanana najaar weeye waxaa laga rabaa shaqadaas uu qabanhayo in ay sida ugu wanaagsan ay noqoto waxa uu soo saarhaya ama waxa uu dhisaya darajada ugu wanaagsan inuu u sameeyo oo itqaaniyo sidaas ayuu ku noqon karaa qofkaas qof saadiqa fii camalihi camalkiisu qof si dhaba u qabtay sidaas ayuu ku noqon karaa haddii maalan uu yahay muqaawil ama uu yahay qandaraas dadka ku qaata guryaha inay dhisaan waxaa laga yaabaa shuruud in lala galay waxaasoo waxaas inuu guriga ka dhiso qalabka uu gelinaya sida inay noqdaan shuruuddii lala galay dad badan waxa weye shuruuddaas ma oofiyaan waxaa laga yaabaa alaabta alaab ugu liidata ugu raqiisan ama sugunta maana inuu geliyaa laga yaaba maalinta qiyaamana waxaa la isweydiinaya shuruuddii laysla galay almuslimuuna calaa shuruutihim shuruuddii laysla galay ayaa lagu weydiinaya sidoo kale qofku haddii uu yahay qof shaqaale ah inuu wadiifada ama shaqadaas uu sidii loogu talagalay u guto dad badan waxaa laga yaabaa inay aqwaashooda hadalkooda run ku sheegaan laakiin camalkii loo diray aysan run ka sheegin qofkaas marka shaqaale ah ama dowlad ha u shaqaynayo ama sharikad ha u shaqeeyo ama hay-ad ha u shaqeeyo ama qof khaas ha u shaqeeye waxaa laga rabaa shaqadaas sidii loogu talagalay iyo shuruuddii laysla galay inuu u guto waxaa ka mid a maalan shaqada waqtigeedii waqtigii lasoo galahay iyo waqti laga baxay hadduu shaqada waqtigii lasoo galahay laysku ogaa uu ka daaho ama waqtigii laga baxayo uu ka hormaro isagoon idan u haysan qofkaasi run kama sheegin shaqadiisii saadiq ma aha khiyaano ayuu sameeyey sidoo kale haddii heshiiska uu ahaa camalkaas inuu ku guto maanta waqtigaas shaqadaas uu qabto maanta u dhammaystiro isagoon u dhammaystirna uu ka tegey sidoo kale run kama sheegin sidoo kale waxaa laga rabaa qofkii shaqadaas waqtigii loogu talagalay inuusan u adeegsan arrimihiisa khaaska dad badan waxaa arkaysaa shaqadii buu ku jiraa laakiin waqtigii shaqada wuxuu iskaga mashquulaya telefoon ayuu qabsanaya ama internet buu gelaya akhbaar buu iska fiirsanaya waqtigii shaqada loogu talagalay ayuu sidaas yeelaya waqtigaa shaqada loogu talagalay wixii loogu talagalay waxaan ahayn laguma qaban karo iyadoo u baahan tahay waqtigaasi shaqadu ay u baahan tahay sidoo kale waxaa ka mid ah qofku inuusan u adeegsan jagadaas u hayo mansibkaas u hayo ama maalkaa loo dhiibay inuusan u adeegsan arrimihiisa khaaska dad badan waxaa laga yaabaa inuu u adeegsado mansibkii shaqaalihii inuu u dirsado shaqo khaasa u dirsadaa laga yaaba waxaa laga yaaba inuu darawal yahay oo baabuur ay baabuur uu wado baabuurtaas waxaa laga yaabaa inuu ugu adeegto gurigiisa iyo danihiisa khaaska inuu ugu adeegtaa dhici karta isagoon fasaxa u haysan taasuna waxa waxay ammaanadii ayay ka baxsan tahay qofkii marka arrimahaas oo dhan aan gudan mushaarkiisa waxaa gelahaya xaaraan baa gelaysa shubhaa gelaysa sababta oo wuxuu qaadanhayaa wax uusan xaq u lahayn inuu qaato ayuu ayaa ku jira ka mid ah mushaarkiisa ka mid noqonaya sidaa darteed mushaarkii waa baraka beelaya baraka la-aantiisa waxaa ka mid ah qofkii inuu ku filnaan waaye waxaa kaloo dhici karta inuu sabab ugu noqdo cudurro iyo masaa'ib naftiisa ku timaada ama awlaaddiisa ku timaada ama ahalkiisa ku timaada ama diintiisa ku timaada taasoo ay usii dheer tahay su-aashii aakharana ay usoo dheer tahay hadhowta lagu weydiin doono shaqadii ma u gudata sidii loogu talagalay mise maya meelaha runta looga baahan yahay sidqa looga baxa ka mid ah goobaha caafimaadka dhakhaatiirta in badan dhakhaatiirta ka mid ah waxay u adeegsadaan caafimaadkii goobihii caafimaadka goob lacag lagu jamciyo lacag lagu aruuriyo dadka lacag looga aruursado waxaa laga yaaba dhakhtarkii qofka inuu u qoro daawo uusan u baahnayn ama daawadii wanaagsanayd uusan u qorina midda farmashiisa taalla uu u qoro ama uu u diro baaritaanno qofka uusan u baahnayn raajo iyo iskaan iyo dhiig iyo kaadi iyo uu u diro uusan qofku xaaje ulahayn u baahnayn bal qaarkood waxaa laga yaabaa qofkii inuu yidhaahdo camaliyad baa u baahan tahay uusan u baahnayn marka iyaduna taasina waxay khilaafsan tahay asidqi fi lcamal bay khilaafsan tahay ammaana daradii ayay soo gelaysaa waxaa ka mid a meelaha u baahan runta meelahay gasho waxaa ka mid ah beeca beeca iyo tijaarada ayaa ka mid ah nebigu alayh sala slam wuxuu noo sheegay labada qof oo wax kala gadanaysa haddii ay run sheegaan oo ay caddeeyaan ceebta ama ceebta ay leedahay shayga uu leeyahay hadduu ceeb leeyahay shayga ay hadday caddeeyaan ilaahay waa u barakeeyaa beecooda haddii laakiin ay been ka sheegaan ama ay qariyaan ceebtii shayga uu lahaa ay qariyaan barakadii beecooda waa la tiraa faa'iide kasta hadduu ka helo lacag kasta uu ka helo waxba tari mayso baraka ma yeelanayso marka qofku wuxuu beeci uga run sheegi karaa waxaan uu gadahayo inuu runka sheego horta waxaa laga yaabaa dadka qaarkood ammaan inuu ka badiyo uusan shaygaan lahayn inuu siiyo waa sidaas waa sidaas waa sidaas shay aan asal ahayn asli ahayn inuu yidhahdo shaygaan waa asli uu yidhahdo lagana yaabo inuusan asli ahayn waxaa laga yaabaa sidoo kale in uu qariyo shayga ceebtiisa uu qariyo shayga inuu ceeb leeyahay hadduu baabuur gadaya baabuurkan ceeb buu ku ogyahay sheegi maayo yacni haddii uu qariyo labadaas haddii laga hela beeci inuu been sheego oo shayga sidii uu ahaa uusan u sheegin iyo inuu ceebtii qariyo haddii laga helo shaygaasi baraka beel baa ku dhacay waxa uu ka helayaana baraka ma lahan laakiin hadduu labadaas caddeeyo wax yarba ha ka helee waa ilaahay waa u barakaynaya subxaana wa tacala wuu barakaynaya meelaha runta looga bahan yahay waxaa ka mid a ay runtu gasho qofku gurigiisa iyo caruurtiisa iyo ahalkiisa inuu run kula dhaqmo siiba ilmaha yaryar waalideynku hadday ilmaha hortooda been ku sheegaan waxay u noqonayaan dayasho xun ayay ilmahooda u noqonayaan marka waxaa la rabaa waalideynku in ay runta ku dadaalaan ilmahooda hortooda qof dumar ah ayaa nabiga caleyhi salatu wasalaam agtiisa iyadoo joogta ayay wiil yaroo ay dhashay u yeertay markaasay tihi kaale hoo hoo hoo bay tihi markaasuu nabigu wuxuu yidhi maxaa rabtay inaad siisid markaasuu waxay tihi timir baan siin lahaa markaasuu haddaadan siin lahayn been ayaa laguu qori lahaa marka waa in la iska ilaaliya waxyaaba badan oo la sahlado oo ilmaha been loo sheego waxaa laga in wax loo ballan qaado in meel lu geyn doono in wax loo soo gadi doono beentaas marka haddii aadan oofin ilmihii qalbigooda waa ku qormaysaa oo waxay halkaas ka faa'iidaysanayaan beentu inay shay iska caadiya tahay sababtoo hooyo iyo aabbaaba been ii sheegay oo been sheega meelaha runta looga baahan waxaa ka mid ah oo qofku inuu run ka sheega looga baahan yahay saaxiibtinimada qofka qofka uu la saaxiibayo waa inay noqotaa saaxiibtinimadu ilaahay dartiis marka horena qofka saaxiibka wax lagu dooranaya aysan ahayn maslaxad adduunyee ilaahay dartiis qofkan diintiisa iyo akhlaaqdiisa lagu doorta sidoo kale labada isqabta zawjeynka waa inay iyaduna calaaaqadeedu ay ku dhisnaataa run ay ku dhisnaataa ee aysan ku dhisnaan maslaxad adduunya aysan ku dhisnaan taasina waxay imaan kartaa markii marka horeba laysku doortay diin iyo akhlaaq laysku doortay haddii maal laysku doortay oo maslaxaddu ay maal ahayd maalkii waa zuuli karaa haddii mansib laysku doortay mansibkii waa la weyn karaa haddii qurux laysku doortay quruxdii way zuuli kartaa marka waa inaysan marka hore aysan ahayn labadan qof wixii isku keenay maslaxad gaaroo adduunya aysan ahayn ay ahaadaan noloshooda inay iskula noolaadaan run iyo sidqi iyo ikhlaas iskula noolaadaan wax kastoo adduunkan soo mara oo dhibaataana ay isla gudbi karaan see lagu heli karaa marka qofku see ku noqon karaa saadiq see ku kasban karaa runta sidee ku kasban karaa waxaa lagu kasban karaa asbaab baa jirta asbaabta waxaa ka mid ah qofku inuu ilaahay baryo runtu waxay ka mid tahay akhlaaqda wanaagsan nabiguna calayhi salaatu wasalaam sidaan soo sheegnay ilaahay ayuu weydiisan jiray akhlaaqda wanaagsan ilaahay ku arsuqo oo ilaahay ku hanuuniyo ayuu weydiisan jiray ducadu marka waa furaha khayr dhammaantiis furihiisa weeye sidoo kale qofku inuu ogaado ciribta runtu inay daa'iman khayr ay tahay qofku hadduu run sheego sida badan khayr ayuu ku dambeeya oo qofka saadiqa ahi waa qofka naajixa oo guulaysta weeye sidoo kale qofku naftiisa inuu kula dadaalo oo kula jihaado runta inuu kula jihaado xataa xaaladaha uu qofku uu ku sugan yahay dhib iyo cariiri uu ku sugan yahay oo marka ay runtu kharaaraato qofku inuu isku dayo runta inuu ku adkaysto waxaa la wariyaa nin la odhan jiray irbiciyu bn khiraash oo taabici ahaa oo aad iyo aad runta ugu dadaali jiray ayaa waxaa la laba wiil oo dhalay ayaa ninkii la odhan jiray alxajaaj ibnu yuusuf oo ahaa nin daalima ahaa ayaa labadii wiilbu wuxuu ku qoray dagaal inay aadaan labadii wiil waa dhuunteen dagaalkii maadina waa dhuunteen mudday duurka ku jireen muddo kadib bay soo dhuunteen markaasay guriga aabbahood oo ribci ah ayay ku soo dhuunteenoo soo galeen ninka xajaaja waa ka war helay ribci ayuu u cidiro wuxuu yidhi ha ii yimaado markuu u yimid wuxuu yidhi ka warran wiilashaada xaggee jiraan markaasuu wuxuu yidhi humaa fi lbeyt wallaahu lmustacaan labada guriga ii joogaan buu yidhi ilaahay baana la kaalmaystaa wallahu lmustacaan wuxuu u leeyahay wuxuu u yaqaanaa xajaaj buu yaqaanaayo dil waxaan ahayn ma yaqaan isaga ciqaabtiisu isagu waa dil aan maxkamad lahayn marka humaa fi lbeyti wallaahu lmustacaan ayuu yidhi xajaaj wuxuu la yaabay yani mowqifka qof ninkan uu ku sugan yahay iyo runta sida uu sheegay markaasu wuxuu yidhi humaa lak waa kuu daayey buu yidhi wiilashaadu waa kuu daayey buu yidhi markuu la yaabay runtiisa iyo mowqifka uu runta ku sheegay oo cid wakhtigaas run sheegi karta ay yar tahay marka daa'iman waxa weeye runta caaqibadoodu iyo ciribteedu way wanaagsan tahay sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin